أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa qorsheynaya in albaabadaas kugu dhufto taliska ciidamada maraykanka africom wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay dagaalo culus oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaana ka tirsan wilaayadaas haweenka ku dhaqan deegaanka buulo berde ee bariga wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira duleedka degmada buulo berde والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo khamiisa lixda bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus kula wareegay deegaan istaraatiiji oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta la wareegay deegaanka warciise oo qiyaastii u jira labaatan iyo shan kilomitir magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa dagaal la-aan kula wareegay kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta cabsi awgeed iskaga carareen deegaankaas madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa qorsheynaya in albaabadaas kugu dhufto taliska ciidamada maraykanka africom warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen cali yare maamulka trump ayaa ka fiirsanaya inuu qaado tallaabo fulineed oo lagu burburinayo taliska maraykanka ee afrika ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano africom iyadoo lagu wareejinayo taliska maraykanka ee ka howlgala qaaradda yurub ee loo yaqaan eucam sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah warbaahinta c m b c oo laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in maamulka cusub ee dhowaan dib loo soo doortay ee donald trump uu hogaamiyo u wado qorshayaal uu doonayo inuu albaabada isugu dhufto taliska africom warbaahintan oo soo xiganaysa ilo xogogaal ah oo la socda qorshahan ayaa sheegtay in hindisahani uu yahay mid la tixgelinayo islamarkaana saraakiisha difaaca ee maraykanku ay taageersan yihiin isbeddelkan cusub ee uu wado donald trump sidoo kale laba sarkaal oo maraykan ah oo la sheegay inay xogogaal u yihiin dooda socota ayaa shaaca ka qaaday in qorshahani uu yahay mid meelmar ah waxaana ay ka dhawaajiyeen in qaar ka mid ah saraakiisha difaaca maraykanku ay durbaba taageereen tallaabadani qorshahan cusub ee ka dhanka ah taliska maraykanka ee africom ayay c m b c sheegtay inuu daba socdo dib u habeen ballaaran oo donald trump uu ku sameeyey wasaaradda difaaca ee maraykanka ee bantigoonka oo dhowaan uu ka ceeriyey saraakiil sarsare oo shaqaale ka ahaa halka kumanaan kale u qorshaysan yihiin inuu kala diro warbaahinta c m b c waxaa kale oo ay sheegtay in tallaabooyinkii u dambeeyey ee lasoo jeediyey ay ku jirtay in africom laga dhigo talis hoosaad ka tirsan taliska maraykanka ee yurub taas oo gacan ka geysan doonta ayaa la yiri fududeynta qaabdhismeedka taliskaasi geesta kale xogayaha difaaca ee maraykanka ninka lagu magacaabo bit hexed ayaa dhowaan booqday xarunta laga maamulo africom oo ku taalla jarmalka waxaana uu halkaasi ka sheegay in qaabdhismeedka taliska africom wax badan laga bedeli doono sidoo kalena la dhammi doono tirada ciidamada maraykanka ee jooga qaaradda yurub warbixinta c m b c ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay maamulka trump u fududeyn karto in ciidamadiisa uu ka saaro dalal ka tirsan qaaradda afrika sida soomaaliya oo kale oo warbixintu ay xustay in isbuucyadan u dambeeyey ay ka socdeen weeraro isdabajoog ah oo ay fulinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay dagaalo culus oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah kaas oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen cabdiqaadir rabbaani sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga wilaayada shabeellada dhexe oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayadaas ee lagu jabiyey maleeshiyadka murtadiinta kuwaasoo sameeyey weeraro iskudayo laflacaarinimo ah oo ay ku doonayeen in ay dib ugu soo laabtaan deegaanadii cadowgaas laga faramaroojiyey ee ceel cali axmed iyo ceel baraf halkaasoo mar kale murtadiinta sanka dhulka loogu jiiday sidoo kale sheekh yuusuf kaba ku tukaday oo mar wax laga weydiiyey dhibaatada deegaanka ceelbaraf ee ka geysteen murtadiinta ayaa wacad ku maray in lala xisaabtami doono saraakiisha dabadhilfida murtadiinta ee arrinkaas ka dambeeyey dhanka kalena wilaayada ayaa waxa ay sheegtay in ay garab istaagayso dadkii hantidooda ku waayay dhibaatada cadowga oo aysan gacmaha ka laaban doonin wuxuuna dhanka kale waaliga u tacsiyadeeyey dadkii shacabka ahaa ee ku shahaado qaatay waxyeelada cadowga galabta oo hadda aan joognana dagaal ayaa maanta oo talaado ah subxadii waxaa ka bilowday meesha la yidhaahdo ceelbaraf dagaalkaas magaalada la yidhahdo ceelbaraf sida aad og tahay waa magaalo ganacsi oo dad badan oo shacab u degan yihiin magaaladaas markii ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen waxay degeen hareeraha magaalada halkaasay ka difaacayeen gaaladii ayagoo og ciidanka mujaahidiintu meeshay joogaan ayay inta soo hareer mareen ayay waxay sameeyeen inay magaaladii garaacaan oo ay madaafiic la dhacaan riddo dheer iyo diyaarado si ulakac ah oo cadaawad ah oo ulakas ah inay magaalada ceelbaraf u baaba'sheen suuqeedii weyney ay gubeen magaalada dukaaminkeedii ay gubeen wax u nool magaalada aysan jirin sabab keenaysana ma jirto oo aan ahayn in ay marka ay mujaahidiinta waxba ka qaadi waayeen oo ay ku hungoobeen inay dib ugusoo afarti tuulo ugu soo noqdaan inay dadkii ka aarsanayaan masaakiinta ahay iyo dadka shacabka ahay waxaan ka warqabnaa in gabar muslimadahoo ganacsatada magaalada ka mid aheed ay meeshaas ku shahiday allah u naxariisto dadka reer ceel barafna waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii halkaas ku ba'ay wax ilaahay maogyaha ma aha rag lagula xisaabtamayna leedahay oo waa la ogyahay gaaladu sideedaba waa kala akhlaaq xun tahay gaalada meeshaas waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo sambalulshe nin la yidhaahdo oo shaydaana ayaa hogaaminaya isagaana ku soo hagay in ay diyaaradahaas iyo dadkaas moogtahay ay magaaladaas baabi'iyaan waa lagala xisaabtamaya insha allahu subxaanahu wa tacaala waxaan idin leeyahay ilaahay wuxuu idin leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin ilaahay waxuu idinku imtixaamayaa inuu xoolahaas iyo naftaas inuu idinka qaado ilaahay yaa idinku imtixaanaya ilaahay marka wuxuu idinka rabaa inaad sabartaan ilaahay wuxuu leeyahay wabashir asaabiriin aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa la ydinka rabaa maalka ilaaha idin siiyey nafta ilaaha idin siiyey waxa la ydin dilaya waa diinta ilaahay waxa laydin dilaya waa inaad gaaloobi diideen shabaab maahidin shacabaa tihiin dadka dhammaa og waxba dagaalkaa nagama gelinaa tirahdeen intaas weeye waxa la idinku haysto waa ognahay walaayaduna wixii meeshaas ka dhacay oo dhibaato ah waa ka qayb qaadan doontaa magaaladaas haddii xoreynteeda la dhammaystiro shideed iyaa lagu soo celi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala
gabagabadii waraysiga waaliga shabeellada dhexe sheekh yuusuf kabuku tukaday ayaa baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka murtadiinta dhafoorada xiiran ee isku keenkeenka ah ee jaxiimada lagu soo shubayo iyadoo la dhakaandhabayo ayuu waaligu waxa uu yidhi waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ciyaalkan murtadiinta ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuuta ou yidhi ninkii dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsiyaa aa la gelaa ninkii xamar aada ninkii dagaalka ka baxa raadiyahan ka dhegaysanna shuuta dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh adoon slayverow asagu soo gatay ma aha asagu magaasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceelhareeri lagu tumaayo ee inta u la qaato sida xoolo godadka lagu gelaayo iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaayey alkawtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga noo yimaadiin inay ilaahay u tooba keenaan ninkii baabuur la yimaada ninkii qora la yimaada ninkii rasaas la yimaada nin walbaba wuxuu la yimaado waa loo lacagaynayaa lacagta ay joogaana la siinaya isagana xor weeye dagaal khasab ku gallama leh naftiisu waa u ammaan dadka la ulayhaaya ee sidai etoobiyaankii ursha lagu shaqogalaayo ee ceel hareeri jooga ee alkawtar jooga bannaankeeda ee haddii alla idanka leeyahay furumaha kasta lagu tumaayo mugow idin leeyahay xabsiyaan idin gelaa weydin xiraa weydin toogaa maasaa ku dhalay maasaa kule maasaa ku soo gatay ma naftaadaad kula qamaaree waxaan leeyahay marka dadka rag badan oo nala soo xiriirana waa jira oon hadda aan ballansannahay insha allahu tabaaraka wa tacaala hadalkan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo shalay dagaalo murtadiinta lagu jabiyey ay ku soo qaadeen deegaanka ceel baraf oo haatan ay maamulayaan mujaahidiinta iyo sidoo kale deegaanka ceel cali axmed oo maalin ka hor sidaas oo kale murtadiinta weerar laflacaarinimo ay ugu soo qaadeen islamarkaana ay ku soo jabeen kagana cararay halkaas bakti askar noolnool oo cadowgaas laga soo qabtay maxsanad rabbaani haweenka ku dhaqan deegaanka booca ee bariga wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ee kaga jira duleedka degmada buulo berde munaasabadan ka dhacday deegaanka buuca ee hoostaga magaalada baladweyne ee bariga wilaayada hiiraan ayay haweenka ku dhaqan deegaankaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira duleedka deegaanka abuurey ee hoostaga degmada buulo burde ee beriga wilaayada hiiraan qaar ka mid ah haweenka deegaanka booco oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey hadiyadaha ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta iyagoona dhanka kale farimo adag u dilay murtadiinta waxaan halkan uga hadiyeynaynaa anigoo ku hadlayo afka gabdhaha walaalaha mujaahidiinta ee deegaanka booco waxaan rabnaa inaan halkan walaalaheena mujaahidiinta hadiyooyin aan ugu talagalnay khaasatan ragga sufuufaha ku jiro waxaan ku diyaarinay halkan oo ayaantan howshooda aan ku jirnay lixdan loor oo buskud ah labaatan kartoon oo timir ah shan kartoon oo malmalaado ah labaatan go buumo lixdan funaanad lixdan shaambo qubaas lixdan cataro lixdan saliidda lagu sifeeyo qoryaha soddon iyo lix caano booro sideed kartoon caag dahaar boqol toban iyo shan caag waxaan u hadiyeynay walaalaheena mujaahidiinta oo la xisaabtamaya gaalada haddii aan nahay gabdhaha ku sugan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan khaasatan deegaanka booco oo maqarka u ah muxaafadada beledweyne waxaan halkan maanta tahniyad iyo bogaadin iyo salaan isla socda aan uga diraynaa walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan khaasatan kuwa saquurta uga sugan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan idin leenahay haddii aan nahay gabdhaha ku sugan bariga hiiraan walaalaha mujaahidiinta garabkiina ayaan nahay waxaan leenahay gaalada la dagaalama ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa wuxuu ku yidhi qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin ilaahay baa gacmihiina ku halaagayo oo ku hoojinayo adinkana idii gargaarayo qalbiyada dadka mu'miniintaana ku shaafinayo qalbiyadeenna ayaa shaafiseen guulo isdabajoog ayaad noo soo hoyseen bacdallaahi kadib waan idiin mahad celinaynaa waana idin garab taagannahay xasan dawarsada rag baa dacarta liibsi damacow lahaa rag baa ka tirtiray dakun daakun baa laga dhigay duluufyadii taraam halyayaa ku taqadumuhu tunka wada jaray takbiirtana ka dulqaado raaya sawdo dul sura dowladda al-shabaab iyo ragga diraacyada damacoodu dadow yahay difaaca diinta doolarna aan ku gadan dalkooda khaaliga sidii daraawiish raggan gaalo badan dubay allah ayow darajay rabbow labada daarood deegaankoodana ka dhigdaariyii shuhadada dadkii dadaalaa marbay guusha la daristaa isku duubnihii wadajir baa lagu dangaaraa insha allahu waa inoo dagaal doqon iyo eelkeed وأخص بالذكر على جميع قادة المجاهدين والأمراء والأمهات الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وكما نبعث إلى جميع قادة الحركة والأمراء والجيوش وعلى رأسهم أميرنا وقائدنا الأسد الهمام الصابر في الثغور الشيخ أحمد عمر أبي عبيدة سدد الله رأيه وحفظه الله ورعاه ونبعث أيضا إلى جميع المجاهدين حول العالم الإسلامي وأوصيكم أيها القادة والأمراء بالصبر والمصابرة والثبات على ضرب الجهاد ألا إن نصر الله قريب haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalo weyn kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona si joogta hadiyada kala duwan oo qaaliya gaarsiiya furimaha hore ee wilaayaadka guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga andalus waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu